iyo rajulu mucallaqun qalbuhu bilmasaajid waayo dumarka iyaga looguma talagelin inay masaajidda daa'imaan way tegi karaan laakiin iyaga waxa u fadli badan gurigooda imaamna ma noqonayaanoo mas-uuliyadda caamkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa uu ka joojiyey dabcigooda marka la eego marka la eego qaabkay u abuuran yihiin marka la eego awoodaha ilaahay siiyey waxba ka keeni maayaan waxba ka keeni maayaan waxay soo kordhayaanna ma jirto marka warajulu nin qalbuhu qalbigiisu mucallaqun ku xidhan yahay bilmasaajidi masaajidda siduu ugu xidhan yahay masaajidda ilaahay subxaanahu wa tacaala buu qalbiga ka jeceliyey meesha uu ku noqnoqdo ee uu mar walba joogaa waa masaajidka waxay culimmadu ku fasiraan oy leeyihiin qofka shanta ragca shanta salaadood ee waajibka ah jamac ku ilaaliyaa wuu soo gelayaa warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid waayo shan goor buu imanaya waa shan gooroo soo socda iyo shan gooroo sii socda saacadii marka la qaybiyo waxa weeyaan qofkaasi joogto ayuu xidhiidhu la leeyihi hadduu ka sii badiyo uu wakhtiyo dheeriya yimaado wakhtiyo dheeraada uu ku ballamo oo uu iska joogo oo wax ku akhristo oo halkaa cidda uu la fadhiisanayo la fadhiisto markaasna waa khayr uu soo kordhiyey waxaanu rasuulkullahi calayhi salaatu wasalaam qofka aragtaan isagoo masaajidka ku noqnoqonaya fashhaduu lahu biliimaan iimaan ugu ballan ugu markhaati kaca qofka aragtaan isagoo masaajid ku noqnoqonaya waayo buqcaddan waa buqcaddii ilahay ugu jeclaa maadaama uu ilaahay jeceliyeyna buqcadduu alla jeclaabu isna ugu jeclaaday oo qalbigiisu ku xidhan yahay maca daalika dhinac kale marka laga eego waa meesha shaydaan ka caagan meelaha kale oo dhan shaydaan waa joogaa waa imanaya waa waswaasinaya laakiin halkan suldaan iyo awood uu kugu waswaasiyaa ma jirto oo ilaahay subxaana wa tacaala waa meeluu ka badbaadiyey warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid waa qadiya aada u qaali ah oo qofku inuu barta ay tahay inuu iska joogo wakhtigaanu hawl kala haynin uu halkaa ku wardiyo ictikaafna uu niyoodo oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu dartii u fadhiyo uu ilaahay dartii niyoodo warajulaani laba qof oo taxaab baa isku jeclaaday fillaahi ilaahay dartii ijtamaca calayhi ilaahay dartii kula jeclaanta ilaahay dartii isku jeclaadeen ayay ku kulmeen wa tafaraqa calayh kaana way ku kala tegeen oo adduunyada markay ka faaruqayeen ayay sidaa ku kala tegeen dadku waa isjeclaadaan siyaabaha ay isku jeclaadaan ayaa waxay u badan yihiin arrimo kale dana kale isku jeclaadaan qaar baa isku jeclaada maslaxadda adduunyada qaar baa qabiil iyo abtirsiimay isu keentaa qaar baa dana siyaasaday isu keenaan qaar baa gobol ay wada degan yihiin qaar baa midab iyo waddan waxyaalo badan bay sheeg sheegaan iyaga qoladani waa kuwo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii isku jeclaaday wax kale oo ka dhexeeyaana aanay jirin waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamo u dhigayo manaabira min nuur manaabir baa loo dhigaya mimbar nuura suu ilahay odhanaya ayna almutaxaabuuna bijalaali kuwa weynaanteeda isku jeclaaday maye markaasaa halkaa la fadhiisanayaa manaabir min nuur waxaana ay culimmadu ku macneeyaan manaabirtaas waxay u hoos yaallaan halkan hadhaysan ayay halkaasi ku jirayaan markaasa waxay ummadda dheer yihiin hadh iyo manaabir nuurayoo iftiimaya ayaabay ku fadhiyaan halkaasay ku sharfan yihin marka wax kasta oo la xeeriyaa ay kaa tagaan ilaahay dartii ay kaa tahay ayuu qofku ajarkaa helaya waxay axaadiisu caddaysay nin ummadihii hore ah oo booqanaya walaalkii tuulo kale ugu tegaya markuu meel dhexa marayo ayaa malag baa ilaahay uga soo dhigayaa bini aadan markaasuu salaamaya salaantu ka celinaya xaggaad ku socotaa tuule heblaayo maxaa kaa yaalay ma baayac mushtar ma dayn aad soo urursanaysay ma dhaqaalo kale ma maxaa kaa yaallay suu leeyahay hebel hebel baan u tegayaa oo maxaa idinka dhexeeyey ilaahay dartii suu odhanayaa ilaahay baa ii soo kaa diray wuxuu iigu soo kaa diray kaad ilaahay dartii ugu jeclaatay ayuu ilaahayna dembigaagii ku dhaafay ilaahayna dembigaagii ayuu kuugu dhaafay walaalkaagaa wax kale aanad xeerinayn eed ilaahay dartii u jeclaatay qadiyad culusna maaha waa qofka oo iska daaya waxyaalaha la isku jeclaadoo kale un qofka ku soo dhawaysta inta ilaahay uu u dhowyey ka kalena ku durkiya inta ilahay uu ka durgsan yahy marka la idhaha hebel maxaad ku ogoshahay ilaahay buu jecelyay qofkaasi oo salaaduu ilaaliyaayo waa qof helu khayra saasaan ku jecelay intaa weeyaan markaasuu qofku helayaa khayrkaa imiseaynu jeclaan karnaa waxa weeyaan cid walba waa jeclaan karnaa ilaahayna wuxuu ina siiyey qalbiga oo aan xabba lahayn qalbigu capacity aynu garan karno ma laha qadar aynu oga karno qalbigu markuu hal milyan qof jeclaadaa u buuxsamaa ma jirto waxaad waxaad odhan kartaa ilaahay waxaan jecelahay muuminka soo ashahaata mid aan garanayn mid aanan garanayn mid aan arkay iyo mid aan arag markaasuu qofku noqonayaa toddobadaa uu soo gelayaa waa qadiyad aad iyo aad u fudud nooca shanaad ee ilaahay subxaana wa tacaala uu hadheeyaa waxa weeyaan warajulu nin dalabathu imra'a gabadhi ay dalbatay gabadhaasi gabadh caadiya ma aha daatu mansibin wa jamaal dumar waxay dheer tahay martabadda ay ummadda ka dhex joogto waa gabadh magac iyo maamuus iyo martabad leh wa jamaal quruxna ilaahay ugu daray waana wax aan inta badan dumarka ku kulmin weeyaan oo laga yaabo inay taa mid noocan lehi aanay ka kala lahayn hadday kaa leedahayna aanay ka kala lahayn laakiin gabadhana waxay isku darsatay labadaa shay darajaday ummadda ka- ka- kaga dhex joogto iyo quruxda ilaahay siiyey iyo tu saddexaad oo ah inay iyadu xumaanta dalbanayso oo iyadu ay raadinayso markaasaa ilaahay wuxuu ku ilaaliyey ninkan alcifa waaliimaan iimaankiisaa awood lahaa iimaankiisaa qawi ahaa markaasaa wuxuu yidhi bilxarfi alwaaxid af buuxa wuxuu ku yidhi innii akhaafu allah riwaayaadka qaar waxay raacinayaan innii akhaafu allaha raba alcaalamiin Ha, innii akhaafu allah raba alcaalamiin waa imtixaanka ugu adag ee ilaahay cid soo mariyo cid uu jeceliyay buu soo mariyaa oo ka baxa nabiyullaahi yuusuf ayaa ugu horreeyey oo qur-aanku inoo sheegay inuu imtixaan noocaasa ka baxay oo gabadhii gurigeeda uu joogay ay ka dalbatay xumaan oo inta bini aadan sameeye ay samaysay oo iyadoo ay milkiyaysay oo nin da'yar ahaa oo uu ahaa nin qariiba oo aan cidina waxba kaga sheekaynayn guriga ay usoo xidhay meel walba maca daalika iyadoo ay raadinayso oo iyadoo ay maxaan ku dhahdaa ee, dhibka ay geysanayso oo ay hadidayso oo ay cagajuglaynayso haddana intaasoo dhan ilaahay baa bixiyey ninkanna wuxuu ku dayanayaa nebiyullaahi yuusuf tii buu ku baxay innii akhaafu allaha raba alcaalamiin waxay isweydiiyeen culammadu ma qalbiguu ka yidhi mise afku ka yidhi in qalbiga la yidhaahdaa macno badan samayn mayso cidba ma oga laakiin afka ayuu ka yidhi faqaala innii akhaafu allaha raba alcaalamiin ilaahay baan ka baqanaya subxaana wa tacaala keliya waxa weeyaan wuxuu isbarbar dhigayaa uun ilaahay baqashadiisa iyo dhibaatada uu geysanayo yaa ku guulaystay imtixaanka noocaasa qofka og in ilaahay ka warhayo oo ilaahay la socdo oo arkayo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ogyahy waa iqra aad iyo aad u la yaab leh markaasaa ilaahay wuxuu ku abaalinayaa inuu harkaa u geeyo maalinta qiyaame markaa qofka muslimka ahi waa inuu intay taagii ilaahay xasuusnaado markuu cidlada yahay iyo markuu gaarka joogo marka uu maxaan ku dhahda dhex joogo iyo markuu cidlo yahay ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه نوع لحاد ورجل نن تصدق صدقة ديستي بصدقة صدقة فأخفاها قريي صدقة دي بقريي قرصودي بقريي واستري حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وحويا وتلحتق ولو تلحتق يا حلالي قف كان يسدو قرينيي ayaa wuxuu u eg yahay mid bidixda ka qarinaya waxay midigtu bixinayso inay bidixda iska ilaalinayso oo jirhkiisii badhna uu og yahay badhna aanu ogeyn waa jirhkiisii keliya inuu wada ogaado iska daa innagoo og inaan bidixda iyo midigtu ay waxay wax ku fahmaan oo ay ku gartaan aanay jirin laakiin xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofkani inuu aad iyo aad u qarinayo sadaqadda in la qariyaana waa laba nooc sadaqaddu waa ta waajibka ah azakaa sadaqana waa la yidhaahdaa iyo sadaqada sunnaha ah sakada iyada waa la muujiyaa sadaqada sunnahana waa la qariyaa in tubdu sadaqaati fa nicima hi wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqara'a fa huwa khayru lakum sakada waajibka ah waxaa loo muujinayaa in lagugu daydo oo dadkii kale ay ku daydaan oo aad noqoto nin dariiq wanaagsan furay oo lagaa soo dabamaro ta labaadee loo muujinaya waxa weeyaan in tuhumadaas ka ilaaliso oo aan lagu tuhumin oo aan la odhan hebel hebel intaasoo sane aanu arkaynay maalinna sakadiisa maana arag isagoo bixinaya ninkaas sake ma bixiyo si aan tuhumadaas u dhicin sekada waajibka waa la muujiyaa sadaqada sunnahana waa la qariyaa laba sababood awgood sababta hore waxa weeyaan adigoo iska ilaalinaya inay naftaada soo gasho istusnimo iyo riyaa ayuu qofku qarinaya wuxuu ilaalinayaa in shaydaan kuu soo hordiso oo ku yidhaahdo dadka meel fagaaraa ku yarsii si dadku u wada arkaan joornaalka lagugu soo qoro idaacadda her maaratay xagga hore ha lagaa sheego oo warka magaciisa lagugu soo daro wahaakada waxa weye shaydaan si aanu kugu soo dhuumanin ayuu qofku qarsoodi ku siinaya ta labaad ee qarsoodiga ugu bixinaya waxa weeyaan miskiinka la siinayo ayaa la ilaalinayaa xurmadiisa iyo sumcaddiisa waa la asturayaa oo qofku waxa laga yaabaa inuu yaxyaxo oo uu qajilo ummad dusheeda haddii la idhahdo hoo intan waxa weeyaan inuu kaba maagaa laga yaabaa ama sharabtiisu ay dhulka ku dhacdo waa loo qarinaya rasuulkuna wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam sadaqatu siri tudfiu gadab arab sadaqadda qarsoodigii cadhada allah ayay baktisaa waa biyo lagu rushaynaya cadhada alleh oo kaa baktinaysa sadaqadaa la qarinaayo inaad qariso xilli madow bixiso meel gaara ugu yeedho siyaabo badan baa loo qarin karaa siyaabo badan ayaa loo qarin karaa laakiin marka inagu masaaj ku bixinayno aynu saa u qarinaynaa waa qarin dhammaystiran maaha waa qarin kala badhan kala badhan waayo inaad wax bixisay waa muuqataa soo ma ogid inaad wax bixisay waa muuqataa laakiin qadarka aad bixisay baan muuqan marka waa qarin kala badhan laakiin markay dhammaystirantahay waxa weeyaan meel gaara oo adigii ilaahay isku og tihiin inaad u qariso saxaabadu iyo ummadihii horeba saasay u qarin jireen ummadihii hore nin ka mid a ayaa yidhi caawa inaan wax sadaqadaystaa dabeetana cid meel madow buu qofku ku dhiibay subaxii baa lagu sheekaystay gabadh xun oo aan wanaagsanayn ayaa xalay sadaqadii la siiyey wuu murugoode habeenkii kale haddana isiri qariyo tuug buu gacanta u geliyey subaxii baa lagu sheekaystay nin tuugaa xalayto sadaqad la siiyey wuxuhi taasna meel xun bay kaa marta haddana habeenkii dambe u qariyey nin qaniyo buuxa oo ilaahay wax siiyey ayuu gacanta u geliyey subaxii baa lagu sheekaystay waa ninkii hebel hebel xalay baaba sadaqada la soo doontay dabeetana nebigii baa loo soo waxyooday xilligaa joogay ilaahay wuxuu u soo waxyooday gabadhaa xun ee la siiyey in ilaahayba kaga joojiyaa laga yaabaa xumaanta oo waxa xumaanta ku wadaba ahayd wax la'aanta oo ilaahay kaga hakiyo meel xunkaaday marine bishaarayso tuugga in tuugnimada ilaahay kaga hakiyaa laga yaabaa oo tuugadaba ay ku waday waxanu la'aa iyo wax la'aantu kan qanigaayna inuu ku tusaale qaato oo uu dadka kale ku daydo uu ogaado rag wax bixiyaa inay jiraan ayaa laga yaabaa inu isna qaato oo ay u noqoto dariiq furan ee hawarwarin waa dariiq fiican oo ummadihii hore dadkii wanaagsan lahaayeen saxaabaduna way samayn jireen saxaabi saxaabada ka mid a ayaa soo qariyay lacag yar nin masaajka hurda ayuu madaxa u geliyey halkaa madaxa si ninka madaxaas markuu tooso uu arko iskaga tegi ninkii markuu toosay buu arkay lacagtii wuu soo qaatay show ninkanuu madaxa u geliyey waa inankiisi waa wiilkiisi ayuu u geliyey gurigii baabuu la yimi aabba waxaan lacagta noocaanaaba lagu sadaqaysta iyo anugu haa waa la isqabsaday adiga kumaa jeedin iyo waa risiq ilaahay siiyey ee maxaad igu diidantay waa risiq ilaahay siiyey rasuulkaa la isula yimi calayhi salaatu wasalaam markaa waa macan macan ibnu zaa'ida rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laka wa laka maa nawayta yaa macan ha macan ayuu ahaa saxaabigu wixii aad niyootay baad leedahay adigu ciddii qaatay maxaa kaa galay adigu waa niyooti adigana wiil yahow wixii aad heshay baad leedahay khalaas ilahay baa idinkala arsaaqay maca salaama markaa sadaqada in la qariyaa waa shay aad iyo aad u qiimo badan warajulun ka ugu dambeeya waxa weeyaan warajulu nin dakara allaha caza wajal ilaahay xusay khaaliyan isagoo gaara keligii meel cidlo ah fafaadat caynaahu majaas caqligaa ku jira fafaadat caynaahu indhihiisii baa burqaday indhaha laftooda ma burqadaan ee ilmada ku jirta ayaa burqata marka waxaa la xadfay fafaadat dumuucu caynaah ah ayaa la xadfay ilmada ayaa burqatay qofka noocaasi ficlan waxaa u dhowdahay ilaahay dartii inuu la ooyey waayo qofku markuu cidlo joogo waxa ka fog istusnimada iyo dadka inuu ismaqashiiyo ayaa ka fog halka qofka dadka ku dhex ooyaya ixtimaal laba xaalo kay doontaba ay noqon karto inay ilaahay dartii ka tahay oo ay ku simi weyday wuxuu maqlayay iyo waciidka iyo aayaadka u fiirsaday iyo inay si kalaba ka tahay waa laga yaabaa labadaba dadkuna inay daniyaan baa laga yaabaa looha war hebel waxaa laga yaabaa inaanu daacadba ka ahayn arrinkaas laakiin markuu cidlo yahay isagiiyo ilaahunbaa is og subxaana wa tacaala taabiciintii raggii qiimaha laana waxay odhan jireen waxay odhan jireen iyagoo ilmaynaya oo ilmaynaya oo salaatuleilka ooyaya ayaa odhan jireen waxaanu ka qarinaa oorideeda xaaskaan ka qariya Ha. markay habeenkii o dhan salaatuleil ku jiraan ee habeen oo dhan ilmaynayaan ayay subaxii soo indha kuulan jireen si loo moodo niman xal oo dhan hurday oo nafis ahaa oo aan marnaba camalkoodaasi aan loo ogaanin ayay isqarin jireen marka qofka muuminka ahi waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala dartii isku dayaa inuu ooyo oohinta maxaa keena qalbi qoyan oo dabacsan oo ilaahay ka baqaya ayaa keena qalbigana waxba adkeeya oo in qalbigeennani xaalado badan buu- ayuu maraa waa meesha keliya ee ilaahay ka eega bini aadanka suuraddana ma eego jid- jidhkana ma eego nasabka iyo abtirsiintana ma eegee camalka iyo qalbigu u eegaa camalkana yaa amra qalbigunbaa amra waa meesha keliya isku soo ururaysa ilaahay kaa daawa kaad ee, kaa daymoonayo kaa eegaayo qalbigii wuxuu marayaa inuu mar noqdo xay mid nool oo noloshiisu dhammaystirantay marna mariid buu noqdaa buka marna meyd baabuu noqdaa xaaladda uu mariidka yahay waa markuu adagiu qallafsan yahay waxyaalo badan baa qallafiya macaasidaa qallafisa ee waxaa qallafiya kaftanka badan waxaa qallafiya qosolka badan ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu u goodiyey dadka qalbigoodu engegay fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah Ha. kuwa qalbigoodu engegay ayaa weyli sugnaaday markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu ilaahay ka, ka magan geli jiray bay ka mid ahayd wa min qalbin laa yakhshac qalbi aan khushuucin marka waa inaynu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaa mar walba in ilaahay qalbigeenna khushuuc geliyo in ilaahay qalbigeenna liliyo subxaana wa tacaala warajulu nin dakara allaha caza wajalla khaalifa fadil caynaa ilmadaa yaree kasoo dhacaysa indhaha waxay tahay cismatu min annaar qofka ilaahay dartii maalin u ooya ha bishaaraysto waayo laba indhood ayaan ilaahay naarba taabsiin caynaani laa tamusuhuma annaar laba indhood naareo ma taabato cil ilaahay dartii u oyday maalin iyo cil ilaahay dartii ummadda u ilaalisay ummadda u ilaalisay iyo mujaahidiinta oo meesha cadowga laga filayo ee farantaha u soo jeeday inay muslimiinta kala gam'aan oo isagu hurdadii iyaga u daaya awgood marka waxa weeyaan waa inuu qofku ilaahay dartii subxaana wa tacaala ka baryaa in ilaahay toddobada aanu ka qadin عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء مركع عشاء الله صوردقه وأقيمت الصلاة صلاة الله أقيمه فابدأوا بالعشاء عشاءكم بالأبا عن أنس بن مالك يقول ما صليتكما تكنين وراء إمام قد إمامكم دبتكم ولقي أخف صلاة كصلاة فضود ولا أتم كان دميسترا من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع وإن كان أي وإنه كان ومخفف من الثقيلة وإنه كان وحوها لا يسمع مد مغلا بكاء السبي أو هنت المهير أو فيخفف وافذين جري سرادة مخافة يسوى كعب ثقبة أن تفتن أمه هو يدين في النودو أو أي مشقوشه أو أي صلاة بكي أي إلودو أي أو كبغني سيدا وقد برسولك عليه الصلاة والسلام وقامين جري حديثك عائشة wuxuu tilmaamayaa tixgelin shareecadu ay tixgelinayso abuurka bini aadan iyo saynu u abuurannay waxaynu ku abuurannahay baahi cunto oo markaynu baahannahay cuntada aynu doonayno waxa shaqeeya meelo badan oo jidhkeena ka mid ah meelahaas waxay keenayaan inay qalbigii mashquuliyaan oo waxa keliya markaa adiga kusolayaaba waa wixii iyaga daboolaya markuu gaajoonayo qofku haddaad biyo siiso kaa cabi maayo waayo waxa uu rabaabo kan maaha isagoo haraadanna haddaad cunto siiso shaygu u jeeday maaha kolba waxbaa jidhka u baahan yahi sidaa awgeed baa sharcigu wuxuu ilaalinayaa qofku markuu gaajoonayo ee cuntadu soo xaadirto inuu cuntada ku horeeyo waxaa la tixgelinayaa dabeecadda bini aadanka oo alla subxaana wa tacaala diinteenna wuxuu ilaahay ku soo dejiyey inay tahay diin ilaalinaysa fidrada iyo abuurka bini aadan oo lama odhan karo sidee baad cunto ugu xiisootaa adoo ilaahay hor istaagaya waa laga yaaba qofka inuu ku yidhaahdo ilaahay baamid hor istaagaysaaye cunto niyaddaba ka saar diintaaye ogol cuntada cashadoo keliyana maahee waa cunto oo dhan cashada waxaa loo soo qaatay tusaale n salaaduhuna waxa weeyaan waa salaadaha faralka ah waayo sunnu marka horeba dee isagu waxa weeyaan xilli gaara ma lahayn markaa markay cuntada soo xaadirto waxay culimmadu is weydiiyaan markaad aad u baahantay iyo markaanad aad u baahnayn malaha markaanad aad uba aad aad u baahan tahay ayuunbaa salaada laga horraysinaya waxay u badan yihiin in ruksada ilaahay la qaato oo xaalad kastaba kolli qalbigaagu ku mashquulayaaye in la horraysiiyo salaada la horraysiyo cuntada salaaduna ay dambayso haddii waktigeedu tegaya ka warrama oo waktigeeduba uu gaaban yahay wain kaana waqtuhaa qasiiran xataa waktigeedu ha gaabnaadee rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam ayaa ogolaansho ku siiyey oo wuxuu ku leeyahay haddii cuntada la soo dhigo ma soo dhigid keliya mise haddii la diyaariyaba haddii xataa la diyaariyo haddaad suuqa joogto waxay culimmadeenu fadwoodeen haddaad suuqa joogto aan guriba lagu soo diyaarinayn hodheelkaana iskaga diyaarsan tahay awoodna ad u leedahay hodheelka gasho iyo masaajka gasho kebaad horgelaysa waxa weeyaan hadday xilligii cuntada tahay oo aad og tahay inaad ku mashquulayso cuntada markaad salaada gasho khushuucdiina la waayayo oo aad ku fikirayso uun talo goormaa sheekhu salaamu naqsanaya aad u dhaqaaqdi xagga cuntadee macnaheedu waxa weeyaan xilligaa waxaad horraysinaysaa cuntada waxaa la rabaa adiga oon waxba ka fikirayn oo qalbigaagu soo faaruqmay oo qalbigaagu u soo gacan bannaanaaday salaada iyo cibaadada inaad alla cibaadadiisa hor istaagto ood ilaahay subxaana wa tacaala salaadda aad gasho idaa wudica alcashaau marka cuntada lasoo dhigo wa uqiimat asalaa salaadiina la aqimo fabda-u bilcashaa ee xadiidka anas waxa uu leeyahay maa sallaytu ma arag waraa maa sallaytu kuma tukan waraa'a imaamin qad imaam weligay kuma daba tukanin akhafa salaatan ka salaad fudud salaaddiis waa fududayd salaad dheer oo lagu daalo oo la iskaraayaysto oo dadku ay ku rafaadaan oy ku dhibtoodaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma tukan jirin marka wuxuu ka baqay anas ibnu maalik markuu yidhi akhafa salaatin salaad fudud in loo qaato inay dee dhinnayd su dhammaystira yidhi manay dhinayne walaa atamma taamna way hayd yaan loo qaado inay kala dhinnayd may kala dhinnayn ragcadda ugu horaysa ugu dhaara ugu dhe ayuu ugu dheerayn jiray sida xadiidka riwaayadda kale ay tilmaamayso ragcadda ugu horraysa ugu dheerayd ta labaadna waa ka soo gaabnayd ta saddexaad iyo ta afraadna waxa weeyaan labada ugu gaaban bay ahaayeen saasuu markaa wuxuu isugu dhoweyn jiray qiraa'ada iyo sujuuduna waxay u dhoweyd sarajoogga intu sarajooga bimacnaa salaad isu dheeli tiran oo aan qaybina aad u dheerayn qaybina gaabnayn bay haydoo muctadila qaabka inagu u naqaano salaada gaabinteedana waxaa la rabaa in waxba iska bedelo inagu salaada gaabinteeda waxaan u naqaanaa aqsara suuratin fi lqur'aan qur-aanka suuradda ugu gaaban markuu ina caddayn iyo qulwalla akriyo anu dhaha haka iminku gaabiyey laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal baa looga soo ashkatooday mucaad wuxuu akhriyayay baqara wuxuu ihi kadaa ummadda ha ku dheeraynin waxaad akhridaa washamsi waduxaaha wasamaa'i waariq wlmursalaat inaga haddii imaamku mursalaad akriyo waa bog iyo badh waxa wayna odhana khalaas madaxaynu gacanta saarayna ma lihin sidii rasuulka waxa loo akriyo waayo qaab dhismeedkaynu u abuurannahay iyo siday saxaabadu u abuurnaayeen mar kasta ummaddu hoosa u socotaa oo jidhkay lahaayeen oo kale ma lihin adkaysigay lahaayeen oo kale ma lihin laakiin haddana in innaga lafteennu salaad dhoobe eriya oo deg deg aynu raadinno oo masaajiyo masaajidku ka salaad gaaban yahay aynu ka jeclaanno waa qadiyad aad iyo aadaan u wanaagsanayn markaasi waa muraad qumiyo oo salaadda waa dadejiyaayo ka aynu ku horrayna kaayna gee waxbaa ku jira kaaan dan lahayn weeyaan ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaaddiisu saasay isugu dheeli tirnayd marmarka qaarkoodna waxabuu isku dayi jiray inuu dheereeyo laakiin raxmaddiisa iyo naxariistiisa isagoo dabcay inuu salaada dheereeyo ayuunbaa dumarka la tukanaya ilmo yaroy wataan ama carruurta ay wataan mid ka mida ayaa ooyaya ixtiraaman lihaada alum hooyadaa ixtiraam la ixtiraamayo qalbigeedaa la ilaalinaya si aanay tashwiish ugu furmin waayo hooyo ilmaheedii qeygiyey uu ooyey kulama joogto qalbigeedu xaadir maaha salaadna ku khushuuci mayso maca daalika waxabay ku dhowdahay intuu iskaga baxdaba in ilmaha soo qaatana waa shay waalida oo dhici karaya markaa rasuulku waa soo gaabin jiray sala allahu calayhi waaalih wasalam wa inahu kaana waa naxariista ilaahay siiyey fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfadu min xawlik wain kaana ay wainahu kaana wuxuu rasuulku ahaa layasmacu mid maqlaa bukaa asabiyi oohinta ilmo yar oo fa yukhafifu waa uu gaabin jiray salaada makhaafata isagoo ka cabsi qabaa an tuftana ummuhu hooyadii inay fidnowdo oo ay arri- maaragtay salaada ka mashquusho isagoo ka baqanaya radi sala allahu alayh waali wasalam can sayd ibni saabitin waxaa laga soo wariyey sayd ibni saabit ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ittakhada waxa uu samaystay xujratan qol qol yar qaala wuxu uhi xasibtu waxaan filayey xasibtu waxaan moodayey annahu qaala inuu yidhi sayd min xasiirin oo xasiira cawo ah qol yaroo salli ah oo uu ka sameeyey salli ama cawo fii ramadaan ramadaan buu masaajid ka sameeyey fasallaa fiiha waa uu ku tukaday layaaliya habeenu fasallaa bisalaatihi salaadiisa waxaa ku daba tukaday naasun min asxaabihi rag ka mida asxaabtiisa ayaa ku daba tukaday falamaa calima bihi markuu ogaaday jacala wuxuu bilaabay yaqcudu inuu fadhiisto oo fakharaja calayhim waa u soo baxay faqaala wuxuu uhi qad caraftu waan ogaa alladii ra'aytu wixii aan arkay min saniicikum ficilkaa samaynayseen ee fasalluu ku tukada ayuha nnaasu dad yahow fii buyuutikum guryihiinna fa ina afdala asalaati salaad waxa ugu fadli badan salaatu lmar'i fii beytihi qofku salaada uu ku tukado gurigiisa ila almaktuubata salaada waajibka ee faralkaa mooyaane salaadaha kale gurigaa u fadli badane guriga ku tukada xadiiskani wuxuu tilmaamayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii marka la gaadho ramadaan ramadaan marka la gaadho tobanka dambe wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam goosan jiray in yar oo masaajid ka mid ah ayuu ku goyn jiray marna maruu ku goyn jiray marna xasiir iyo salli ayuu ku goyn jiray waa halka uu ku ictikaafo ee ilaahay kula khalwoodo ee alle subxaana wa tacaala halkaa ugu dikriyo ee bini aadamkaga fogaado waayo qalbigana wuxuu u baahan yahay xilli ilaahay uu la khalwoodo oo dadka iyo hadalkooda iyo mashaakilkooda iyo dembigooda uu ka durko halkaasuu ku ictikaafi jiray qolkaasuu samaystay qolkana wuxuu ka shakiyey raawigu inuu xasiir ahaa xasiir inuu ahaa ayankaanku doono ahaadee qol yar ayuu ahaa dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaatuleylka iyo taraawiixda ayuu ku tukaday dhowr habeen riwaayaadka qaar baa kasii faahfaahsan xadiiskeennan oo waxay tilmaamayaan inuu habeen tukaday habeenkaa uu tukadayna saxaabadii masaajidka huruday ayaa la tukaday subaxii baa la isgaadhsiiyey xalay miyaa ogeydeen rasuulkaa baan la tukanay taraawiixdii iyo salaaddii waa la isuwa sheego rag fara badan baa yimi jamacii waa soo labanlaabmay habeenkiina wuu tukiyey habeen saddexaadkii ayaa masaajidka waa soo buuxsamay oo uu qaadi waayey oo la iswada gaadhsiiyey habeenkii baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iska seexday riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan saddex buu tukayeeyo habeenkii afraad weeyaan habeenku ka maaratay rasuulku uu soo bixi waayey habeenkii bay hadlaan yaa rasuula allah qaarna ay isul dhabaaleeyaan qaar ay guriga garaacaan oo is yidhahdaan malaa wuu hurdaan riwaayaadka qaar dabeetana markii dambe salaaddii subax la gaadhay ayuu u soo baxay qolkaa yar buu uga soo baxay sida xadiiskeennu leeyihi riwaayadka qaarna waxay leeyihin qolkiisii caadigaa baaba ka soo baxay dabeeta wuxuu leeyahay falamaa calima bihi markuu ogaaday jacala yaqcud wuxuu bilaabay inuu fadhiisto fakharaja ilayhim wuu soo baxay faqaala waxa uu yidhi qad caraftu waan ogaa waan garanayey alladii ra'aytu wixii aan arkay ee min saniicikum waxaad samaynayseen dadaalkaad dadaalayseen iyo soo bixitaanka soo baxdeen iyo salaadda ad doonaysaan ay ugu xidhataan waan dareemayey laakiin fasalluu tukada ayuha nnaasu dadow fii buyuutikum guryihiinna guryaha ku tukada riwaayadda kale ka faahfaahsan waxay leedahay waxaan ka baqanayey in laydinku waajibiyo haddii laydinku waajibiyena maydaan awoodeen oo inaad tukan kartaan salaad lixaad maydaan awoodeen sala allahu calayh waaalih wasalam naxariis ummadiisa u naxariisanaya awgeed ayuu habeenkaa usoo bixi waayey oo ilaa samadaa furan waxyigiina waa soo degayaa waxa suurtagal ah inay aaydi soo degtaba oo tiraa salaada ha usoo baxdeenna waa laydinku waajibeeye lix kaga dhigta si aanay taasi u dhicin ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam u soo bixi waayey laakiin markii rasuulku geeriyooday abubakar radi allahu tacala canhuna geeriyooday xilligii cumar ayaa cumar dib u nooleeyey salaatu taraawiix wuxuu arkay dadkii oo googo-an oo bilaa nidaama afar halkan ku tukanaya toban halkaa ku tukanaya soddon halkan ku tukanaya shan meel heblaaya ku tukanaya oo saa u googo-an qol walbaaba imaam leeyihiin markaasuu yidhi inaan imaam ku jamciyaa waa qurux badnaan layd nidaam wacan bay ahaan layd hal imaam inaan u sameeyo ubay ibnu kacab buu sameeyey ubay baa tukinayey maalintii dambe usoo arkay wuxu uhi nicmat albidcatu haadi bidcadani fiican ah bidca wuxuu uga jeedaa bidca lugawiya arrintan cusubee sameeyey fiicana laakiin bidca sharciya maaha waayo waxaanay bidcadii diinta u ahayn rasuulkaaba sameeyey oo habeen iyo laba ama saddexba tukiyey shay rasuulku bilaabay wuxuu u joojiyey in lagu waajibiyuu ka baqanayay xilligan cumarna waxay soo degi maayo waxay- waxay waajibiyaa sidaa awgeed taraawiixda aynu tukanno ayaa halkaa lagu jideeyey salaada la leeyahay guryaha ku tukadana waa salaada sunnaha ah guryahana saasaa u fiican marka salaada lagu tukado ayaa guryihii naxariis yeelanayaan barakadiina ay yeelanayaan allahuma ilaa taxiyatu masjidka mooyaane oo iyagu de marka hore masaajid baa loo jideeyey ee rasuulkuna wuxuu calayhi salaatu wasalaam lahaa dad yahow ha ka dhigina masaajid guryihiinna qubuur ha ka dhigina qubuur waayo qubuurta laguma tukado haddaa gurigii kuma tukan weydaan oo salaadaha sunnaha qayb ka siin weydaan qabri buu noqonaya guryaha qabri ha ka dhiginahe salaada wax ka siiya fa ina afdala salaati salaad waxaa ugu fadli badan salaatu lmar'i qofku inuu ku tukado fii beytihi gurigiisa ila almaktuubata salaada faralka mooyaane can abi bakrata abi bakra annahu intaha wuxuu soo gaadhay ila nabiy sala allahu alay wasalam walxaal huwa rasuulku raakicnuu rukuucsan yahay farakaca wuu rukuucay qabla an yasila intaanu soo gaadhin ila safi safka fadakara dalika linabiy sala allahu alay wasalam nebiga ayuu u sheegay faqaala wuxu uhi zaadaka allahu ilaahay ha kuu kordhiyo xirsan dadaal ee walaa tacud ha u laaban ee abi bakrata radia allahu tacaala canhu wuxuu tilmaamayaa ficiluu sameeyey ficilkaa uu sameeyeyna dadaal isagu uu dadaalaya buu u sameeyey cilmi uu hayey kumuu samaynin wax rasuulku u sheegana kumuu samaynin isagay la noqotay qofka haddii maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyo uu shay sameeyana xilligaa dembi kuma leh laakiin muxuu dembi ku leeyahy hadhow marka loo sheego hadduu kusii adkaysto marka loo sheego inuu ka laabto hadday khalad ahayd saxaabigani wuxuu arkay rasuulkiila rukuucsan isna halkaasuu soo socdaa wuu soo rukuucay deetana wuu soo socday isagoo rukuucsan buu soo socday ilaa uu safkii soo galay deetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam shay buu ku bogaadiyey shayna wuu ka joojiyey waana tilmaan aad u fiican waa sunno wanaagsan oo dadka lagu barbaariyo lagu tarbiyeeyo hadduu madaxa qabsan la odhan laa maxaa samaysay waxe waxaana samaysay waxa laga yaaba qofki inuu niyajabi laha dadaalka uu khayrka u hayana inuu dhimi laha baa laga yaaba laakiin rasuulku wuxuu ku bogaadiyey maxaa ku kalifay khayr doon markaa zaadaka allahu xirsan dadaalkaagaa wacnaaye ilaahay dadaal ha kuu siyaadiyo laakiin maadaa siibin oo halkeedii kumuu dhicin dadaalkuye ha u laabanine caadi isaga soo soco bisakiina xasilooni iyo deganaan iyo qunyar iyo aayar soo soco kadibna soo gal marka waxay culimmadu ka dheegtaan qofka mutacalimkaa ee wax baranaya in la dhiirigeliyo adoo wax baraya hadduu xataa khalad galo aan la odhan khalad baad samaysoo dhiil iyo dhoobadii baad kala jebis ee la yidhaahdo waxa weeyaan waad wanaajisay laakiin waad ku dhowdahay maada siibine intaasaad ula jirtaa sidan wax dhe moralkiisaa fiicnaanaya oo wuu ku sii daraya halka haddaad niya jebiso aanu dibba ka soo qaadin can abi bakrata annahu intaha ila nabiy sala allahu alayh wasalam walxaal huwa raakic farakaca wuu rukuucay qabla an yasila ila safi inta aanu safka soo gaadhin fadakara dalika wuxuu u warramay linabiyi nabiga sala allahu alayh wasalam faqaala waxa uu yidhi zaadaka allahu ilaahay ha ku siyaadiyo xirsan dadaale walaa tacud ha ku noqonin ha u noqonin macnaheedu waxa weeyaan ficilkan aad samaysay ha u laabanin waxaana ku kalifayayun dadaal uu samaynayey inaasan kusoo ureennaa subxaanaka alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa nabiyihi alamiin وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد ee waxaynu ku soo jirnay xadiistii rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam qaybo ka mid ah waxaa inoogu dembeeyey xadiiskii tilmaamayey xirsu abibakrata saxaabigii abibakra dadaalkiisuu dadaalayey ee uu islahaa yaan rukuucdu ku dhaafin ee uu ka soo rukuucay meel durugsan rasuulku calayhi salaatu wasalaamna uu hagaajiyey ee uu ku lahaa zaadaka allahu xirsan walaa tacud xadiiskaanu caawa ka bilaabina waa xadiiska abi hurayra can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalama dakhala almasjid abi hurayra waxa uu leeyahay nebiga sala allahu calayh wasalam ayaa masaajidka soo galay fa dakhala waxaa kaloo soo galay rajulu nin oo fa sallaa waa tukaday uma dabeetana jaa waa uu yimi oo fa sallama wuxuu salaamay cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu salaamay farada الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam calayhi الsalaam nebiguna salaantii waa ka celiyey faqaala wuxuu u raaciyuu ku yidhi irjic noqo oo fasalli niya haw tuko fainaka maxaa yeelay adugu lam tusalli ma aad tukanin maana tukanine ku noqo salaaddii soo tuko fasallaa wuu soo tukaday ninkii uma jaa waa yimi fasallama calى الnabiy salى اllahu عalيه wasalam nebigii buu uu salaamay salaantii waa ka celiyay haddana faqaala wuxuu uhi irjic laabo oo fasalli tuko fainaka lam tusalli alaaan saddex goor buu celiyey isna saddex goor buu soo tukaday faqaala waxau yidhi mar saddexaadkii waladii allihii baan ku dhaartay bacasaka ku soo saaray bilxaqi xaq kugu soo saaray nebiyan xaala kawdika nebiyan ilaah xaqnimo nebi kaaga dhigayo baan ku dhaartaye maa uxsinu ma hagaajinayo hayraw sidaasi aan ahayn si aasaan ahayn oon garanaya ma jirto ee facallimnii ibar adigu ibar haddabo fa qaala waxa uu yidhi idaa qumta markaad u kacdo ila salaati salaada fakabbir kibaaro oo takbiro oo allahu akbar dheh uma intaa kadibna iqra' akhri maa tayasara wixii ku fududaada ee macaka macaga ah ee min alqur'aani qur'aan waxaad ka garanaysana akhri uma deetana irkac rukuuc xataa tadma'inna ilaa aad xasisho oo aad degto raakican adoo rukuucsan rukuucda ku deg uma deetana irfac toos oo rukuucda ka toos xataa tactadila ilaa aad toostood qotonsato qaa'iman adoo taagan uma intaa kabacdiina usjud sujuud xataa tadma'inna ilaa aad xasisho saajidan adoo sujuudsan uma irfac haddana toos oo sujuudi ka toos xataa tadma'inna jaalisan ilaa aad fadhiga ku xasisho fadhi uma intaa kadibna isjud sujuud xataa tadma'ina saajidan uma dabeetana ifcal daalika sidaa uun ka yeel fii salaatika kullihaa salaada oo dhan sidaa u yeelo halkaa mari salaada xadiiskan waxaa warinaya abi hureyra radi allahu tacaala canhu waa xadiis salaada tilmaamaya iyo qaabka loo tukado qaab dad badan ay ka moogan yihiin oo laga yaabay inay aqoon darra hayso ama deg deg ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inagu baraarujinaya saxaabiganna uu baraya saxaabigan waxaa la yidhahdaa khallaad ibnu raafic khallaad ibnu raafic culimmada fiquna waxay ula baxeen almusii'u salaatih wuxuu caan ku yahay almusii'u salaatihi saxaabigii salaadiisa xumaynayey ayay u bixiyeen siduu u xumaynayey salaadda horta uu soo galay noocay ahayd waxay u badinayaa culimmadu inay ahayd taxiyat lmasjid salaada lagu salaamo masaajidka ee masaajidka xurmadiisa lagu ilaaliyo markaad soo gasho aad tukanayso saxaabiga runtii cilmi darro badan may haynin oo wax badan buu garanayay laakiin shayganaa weydaarsanaa aynu sheegi doonno waayo bidaliil waxaa u daliila sida uu rasuulka u salaamayo oo u qadarinayo iyo siduu mar walba salaanta u ilaalinayo xilli walba u salaamayo iyo siduu amarka u qaadanayo hadduu acraabi reermiye yahay sidaa ma yeeleen culimmada xadiiska sharxaa waxay leeyihiin ninkan aqoon badan waa lahaa laakiin intanaasay ganayd markii uu soo tukaday oo dee xaqii masaajkana uu ilaalinaya oo kaa masaajidkiitaxiyatulmaskii tukanaya waa uu salaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaantaa koobaadi waa waajib waa sunne allahuma salli calaa maxamed in looga jawaabaana waa waajib marka markuu salaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaaddii waa ka celiyey wuxuu ku yidhi irjic laabo oo fasalli tuko fa innaka adigu maxaa yeelan kuu celinayaa lam tusalli maa tukan waxaan isweydiinaynaa ninkani waxaan uu samaynayay muxuu ahaa waa afcaashii salaada sarajooggii rukuucdii ee sujuuddii wuu samaynaya afcaashii haddaa muxuu rasuulku u leeyahay maa tukan salaadu haddii rugni ka maqanya tiir salaad la-aan bay ka dhigantay halka binaaga iyo dhismahaba haddii tiir ka maqan yahay aan guri dhammaystiran la odhanayn waayo salaadda waxaa ka maqnayd xasiloonida duma'niina inuu ku xasilo wuu dedejinayey wuu boobsiinayey kumuu nagaanayn kumanuu xasilayn dabeetana rugnigaasi salaaddu afar iyo toban rugni bay leedahay afar iyo tobankaa rugni mid ka mida ayuu ka tegayey wuxuu ahaa ruknu duma'niina muu xasilayna waa degdegayey gaar ahaan waxay culimmadu tilmaamaan rukuucda iyo samica allahu liman xamida iyo sujuudu dedejinayey waa inta dad badan dhayeelsadaan oo markay rukuucaan iyagoo aan lafiiba bartoodii gaadhin ayuu soo toosayaa markuu soo toosana isagoo saana u kala bixin ayuu laabanayaa waxa weeye salaada noocaasi waxaa loogu cudurdaarayaa qofka jaahilnimo jaahilnima loogu cudurdaari karaa laakiin isagoo masaajidda jooga oo intaa culima ay joogto oo casharadii lagu akhriyayo loogu cudurdaari maayo waa inuu salaadda iska hagaajiyaa saxaabigii rasuulku wuxuu ku uhi ku laabo wuu ku laabtay wuu soo tukaday haddana wuu yimi yaa rasuul allah asalaamu calaykum wuu ka qaaday salaadii salaantii wuxuu ku uhi ku laabo maa tukane soo tuko haddana wuu soo tukaday mar saddexaad wuu salaamay wuu ka qaaday ku noqo markaasuu soo istaagay markaasuu soo istaagay waxaa la isweydiin karaa markii koobaaduu garan waayey rasuulullaahi muxamed sala allahu calayh waaalih wasalam muxuu u odhan waayey salaada aan ku bare soo fadhiiso wuxuu odhan waayey qaabka wax loo baro qofku markuu muctaad noqdo ee uu aad iyo aad u baahan yuu soo jeedo iyo marka laysaga sheegaa way kala duwan yihin ninkani saddex goor buu soo tukaday iminka waa daallan yahay dergan maayo mar dambe salaadu noqon maaye wuxuu diyaar u yahay wixii loo sheegay inuu qaato haddii laakiin marka koowaadba lagu yidhaahdo inuu badhna ka fuliyo badhna aanu ka fulin baa laga yaabaa ama aanu wax badanba ka qabanin marka xilligii u baahnaa baa loo sheegaya wuu soo istaagay wuxu uhi waladii bacasaka bilxaqi nabiyan waladii allihii baan ku dhaartay bacasaka kugu soo diray bilxaqi xaq adigoo ku dheehan oo xaq wata nebiyan oo nebi ahe maa uxsinu ma garanayo hayrahu sidaasaan ahayn saas waa iga sal yaa rasuul allah waxaan iska akrinayaana ma jirto intaasumaan aqaanaa ee facallimnii adigii bar ilahay baa adiga ku baraye anigay bar sidii ugu fiicneed buu rasuulku baraya calayhi salaatu wasalaam ragcadda koowaad unbuu barayaa ragcadaha kalena ka qiyaas qaado oo marka hal ragcad lagu baro ragcadaha kale waxay la dheeryihiin atixiyaad atixiyaadka kollayba u fahamsanaa laakiin wixii ka maqnaa unbaa loo saxaya idaa qumta ila salaa buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam markaad salaada u kacdo maxaa looga soo bilaabaya weysadii iyo qiblada u jeesta iyo waa wuxuu yaqaanay waa wuxuu yaqaanay marka waxaa waa la iska garanaya waa macluum intii aanu garanayn baa looga bilaabaya markaad salaada u kacayso fakabbir takbiiro allahu akbar dheh waa takbiiratu lixraam waa allahu akbarta salaadu ay ku xidhanto ee waxyaalaha kaloo dhan ay xaaraan kaaga noqonayaan inaad hareeraha eegto inaad hadasho inaad iska dhaqaaqdo inaad wax cunto iyo waxyaalaha la midka ahi taasay xaaraan kaaga noqonayaan intuna waxay kuugu xalaaloobayaan salaamo naqsiga salaad ka horraysaana ma jirto salaad ka horraysaa ma jirto oo salaaddu waxay ku xidhmaysaa allahu akbarta ee qofku waxyaalaha uu akhrii karo ee inuu niyada afka ka akhriyo usalli farda salaata kada wa kada culimmada fiqiga qaar ka mida ayaa caynkaa yidhi laakiin daliil muctabara oo la taaban karo oo kitaabka alle iyo sunnaha rasuulka umay keenin laakiin qiyaas caqliya bay yidhaahdeen qofku wuxuu gelaya ha sheego ma salaadu waajib buu gelaya mise sunne ma casar buu gelaya ma duhur ha sheego laakiin qodolka noocaasi cibaadaadku qiyaas ma galaan qiyaas ma galaan qiyaaska waxaa looga qiyaas qaataa umuurta adduunyada iyo amuuraha kale ee aan ahayn cibaadaadka sidaa awgeed salaada waxay ku xidhmaysaa allahu akbar markay taa kuugu xidhanto uma qra akhri maa tayasara macaka wixii kuu fududaadeed hayso min alqur'aani qur'aan qur'aantaad ka garanayso ma tayasara macaka min alqur'aan culimmada xanafiyada waxay u deliishadeen faatixada iyo inaanay rugni ahayn oo ay waajib tahay laakiin qowlka ee culimmada kale waa ku diideen waxay leeyihiin waa u yaqaanay saxaabigu faatixada u garanayay badiihi arrin laisla fahmayay ahayd kolley faatixada waad akhriyaysaaye wixii kaleed qur-aanka ka garanaysana ku darbay ahayd arrinku oo marka marnaba xadiiskani ma tilmaamayo wixii halkan lagu sheegaana waa salaad wixii aan lagu sheeginna salaad ma noqonayso laa sidaa ma aha hadduu nin ahaan lahaa jaahila oo miyi ka soo galoon aqoon hore lahayn waa la odhan kari laha laakiin saxaabigani waxbuu garanaya waxbaa u bilownaa waxna waa ka maqnaayeen intii ka maqnayd baa la sheegaya markaa faatixadu waa rugni waana rugniyada ugu muhiimsan laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab qofka aan faatixada akhriyin salaadi markaa salaad uu garanaya faatixadii qur-aan wixii kaleed hayso ku dar haddaanu qur-aan kale garanayn ka warran faatixada keliga ku tukanaya haddaanu xataa faatixada garanayn wuu iska tasbiixsanaya subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allahu akbar ha haddaanu xataa intaa odhan karayn culimada xilli iska taagnaanaya ee hadduu dee sidii soomaalida oo hadluu ihahdo ilaahay rida madow caanayda caddeeyena waxa weeyaan ka jabi maysa isaga waayo waxa ma hayo wax alla waxuu hayaa ma jirto laakiin qofkaaga wax garanaya adiga kaaga jabaysaa soomaaliga dadka haddaad odhan weydo intii lagugu talagalay salaaddu way kaa jabaysaa marka qofka aan dikriga garanayn wuu iska taagnaanaya laakiin waxaa la rabaa in la baro oo ilaa inta la barayo ayuu iska taagnaanaya waana adagtay qof aan xataa dikrigii garanayn aad bay u adagtay uma dabeetana irkac rukuuc xataa tadma'inna ilaa aad xasisho raakican adoo rukuucsan goormuu ayuu ku xasilayaa marka xubin walbaa barteedii ku noqoto oo qofka ku arkaya uu saani u caddaysto inaad rukuucsan tahay laakiin adoo sii socdun haddaad dib u soo laabato oo aan rukuucdii gaadhin rukuuc ma noqonayso waxayna culimmadu ku xadidaan inahaa tasbiixda saddex goor ilaa shan goor qofku u odhanayo markuu intaa idhahdo uma deetna irfac toos xataa tactadila ilaa aad isqotomiso qaa'iman adoo taagan saani u qotonsato waa qofku inay saani isu dhidbo oo uu saani u istaago ayaa la odhan karaa qofkaasi waa muctadil dee adkaartiina uu akriyo adkaarti waa inuu akriyaa uma dabeetana usti sujuud xataa tadma'ina ilaa aad ku xasisho saajidan adoo sujuudsan markaa sujuudina waad ku xasilaysaa adkaarteeda waad akhriyaysaa uma dabeetana irfac ka toos sujuudii xataa tadma'ina ilaa aad ku xasisho jaalisan adoo fadhiya fadhiga ku xasil waa fadhiga yara u dhexeeya ee laba sujuudood adkaarteedina akhri uma dabeetana usti sujuud sujuudii labaad xataa tadma'ina ilaa aad ku xasilayso saajidan sujuuda uma deetana ifcal samee daalika sidaa fii salaatika kulliha salaada oo dhan marka hadday salaaddu laba ragcadood tahay hadday saddex tahayba sidaasun yeel inta ka dhimanna wuu yaqaanay marka xadiiska noocaasi wuxuu asal u yahay qaabka qofka loo baraayo qofka aan aqoonta lahayn in si degan loo baro iyo in loo sheego asaasiyaadka diinta iyo qofku inuu salaadiisa ilaaliyo oo salaada hagaajisto waayo waxa ugu horeeya la isweydiiyaa maalinta qiyaame waa salaada qofkay salaadda u hagaagtaa wixii kalena u hagaagaya hadday salaadda u hagaagi weydana ilaahay wuxuu odhanaya subxaana wa tacaala unduruu hal licabdii min naafila addoonkayga eega oo sunno ma leeyi hadduu sunno yeesho waa lagu kabaya markaasuu badbaadaya hadduu sunno yeelan waayana ilaahay subxaana wa tacaala mashiicadiisa iyo sida ilaahay uu rabo ayuu ka yeelaya can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam qaal إida qaala alimaamu imaamku marka uu yidhaahdo samica allahu liman xamida samica allahu ilaahay wuu maqlay waanu maqlaa hadya jeeraale liman xamida cid kastoo mahadisa ilaahay wuu maqlaa faquluu idinkuna waxaad tidhaahdaan allaahuma allahayow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow walaka waxaad leedahay alxamdu mahad fainahu maxaa yeelay maxaa soo odhanaysaan man waafaqa qofka uu waafaqo qowluhu hadalkiisa waa caynka leeye qowla almalaa'ika malaa'igta qowlkooda hadduu waafaqo oo ay isku dhacaan gufira lahu waxa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi dembigiisii horreeyey ayaa loo dhaafayaayo nadiifuu dembi ka ahaanaya xadiiskan abi hureyre waa xadiis aad u qaaliya wuxuu tilmaamayaa kelmad keliya oo ilaahay subxaana wa tacaala dembiga o dhan kaaga dhaafi karo waa wax aad iyo aad u muhiima rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay idaa qaala alimaamu marka imaamku ku qowlo samica allahu liman xamida samica allahu liman xamida waa jumladda lagu soo tooso marka rukuucda laga soo kacayo waxaana te- macnaheedu yahay ilaahay waa maqlaa oo marna kama qarsoonaa ciddii mahadisa kor iyo hoostuu doonaa ha u mahadiyo ilahay waa maqlaya subxaana wa tacaala faquluu idina waxaad tidhaahdaan allahuma rabbana walaka alxamd madaahibteena islaamiga ah laba madhabba waxay ku tegayaan maalikiyada iyo xanafiyadu qofka imaamka ahina samica allahu liman xamida ayuu leeyahay ma'muumka qofka la tukiyayaana rabbanaa walaka alxamdu buu leeyahy xadiiskana waa deliishanayaan laakiin waxaa ka saxan labada madhabee kale shaaficiyada iyo xanaabilada waxay leeyihiin waa la wada leeyihi waa la wada leeyihi imaamku wuxuu odhan samica allahu liman xamida adna wuxuu odhan samica allahu liman xamida isaguna wuxuu odhanaya rabbanaa walaka alxamdu sidiisuu odhanaya si hoos ahaana adna waad odhanaysa waayo xadiiskan waxaan loo deliishan karayn xadiisku ma sheegayo ma laha imaamowna waxaad leedahay samica allahu liman xamida waayo imaamku inta keliya kor odhanaya waa intee waa samica allahu liman xamida inta kalena hoos buu odhanaya marka adu maxaad maqlaysaa un samica allahu liman xamida marka laba qof way odhanayaan saasaa saxa in labadaba la yidhaahdo maxaa labadaba loo odhanayaa qofku haddii uu malaa'igta waafaqo ilaahay subxaana wa tacaala dembigiisa buu ka dhaafaya sidee baad malaa'igta waafaqaysaa waase malaa'igtee malaa'igta la waafaqaya waa malaa'igtii aynu soo maraynay ee salaadaha inala tukata waa almalaa'ikata sayaaxuun malaa'igta wareega ee dikriga iyo salaadaha iyo khayrka raadiya weeyaan malaa'igta inala tukanaysaa inaad isku beegantaan see la isugu beegmayaa qaabka loo odhanayo iyo ujeeddada loo odhanayo iyo xilliga la odhanayo saddex dhinac qaabka loo odhanayo inaanad waxba ka yaraynin tira samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd iyaguna saasay odhanayaan ujeeddada loo odhanayaana ilaahay dartii inay kaa tahay iyo in isku dhaco codkii oo isku marna bilowdaan isku marna ee aad dhammayso si aad u ogaan karaysaa ila waa qadiyad qayba malaa'igta ma maqallo waxa weeyaan culimmadu waxay leeyiin waxaa loo ogaan karaa marka uu soo go'o codka imaamku ee uu dhammeeyo saani markuu u dhammeeyo ayaad adna odhanaysa waayo malaa'igtu markaasay yidhaahdaan mana sii raagaan mana la yidhaahdaan waayo labada shay midna ma bannaana inaad imaamka la tidhaahdo ama aad la samayso wuxuu samaynayo iyo inaad aad uga hadhaa midna ma bannaana markuu dhammeeyo ayaad samaynaysaa sida afcaasha salaado dhan rukuucda markuu rukuuco aad hubsatay inuu rukuucay ayaad ka daba rukuucaysaa marka dhammaystuu saanu istaago ayaad adna istaagaysaa haddaa mar wada rukuucdaan marna wada toostaan imaam iyo ma'muum isuma tihidin laakiin laba qofoo wada tukanayin baa tihin waa simantihin marka goormaa la ogaan karaa markuu imaamka afkiisa ay ka soo dhammaato samica allahu liman xamida ayaadna ku dhawaaqaysaa samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd waxaa aad loo filayaa markaa inaad isku dhacdaan dabeetana markaas waafaqdaan alle subxaana wa tacaala dembigaagii hore uu ku dhaafo kitaabkeenu wuxuu leeyahay dunuubta yaryar baa lagaaga dhaafayaa tawaaweynna toobad baa lagaaga baahanyey labadaba ilaahay subxaana wa tacaala waa kaaga dhaafi karaa karamkiisa iyo deeqdiisa ayaa ilaahay aan xadaysnayn sidaa awgeed culimmadu waxay leeyihiin lama soo koobo ilaahay rasuulkuba saasun buu yidhi maa taqadama min dembihi dembigiisa ayaa lagu dhaafayaa dembigiisa ayaa lagu dhaafayaa ilahayna waxaan ka filaynaa in ilaahay codkeenna iyo codka malaa'igta uu isku beego subxaana wa tacaala can abi hurayrata radi allahu canhu abi hurayra waxa uu soo wariyey ana annaasa dadka qaarkii ama ana annaasa dadka oo dhan ayaa qaal uu yidhi yaa rasuula allah markaa dad oo dhan ma odhan karaan waa dadka qaarkii hal naraa rabbana hal naraa rabbana hal naraa ma arkaynaa rabbanaa rabbiga iyo ma arkaynaa yowma alqiyaama maalinta qiyaame ilaahay ma arkaynaa qaale wuxuu ihi hal tumaaruuna miyaa ka shakidaan fi lqamari dayax miyaa ka shakidaan laylata albadri habeen afariyo tobnaada ama shaniyo tobnaada miyaa ka shakidaan oo laysa duunahu saxaab aan daruuri ka sokaynin miyaa ka shakidaan oo ku murantaan qaaluu laa ya rasuula allah meeshaki nagama galo qaale wuxu uhi fahal tumaaruuna miyaa ka murantaan oo ka shakidaan fi shamsi cadceed laysa duunaha saxaabun aan daruuri cadceed aan daruuri ka sokaynin ma ka shakidaan qaale wuxu uhi laa ya rasuula allah qaala wuxu uhi fainakum idinku tarawnahu ilaahay waa arkaysaan kadalika sidaa sidaa ayaa u arkaysaan marka xadiiskani waa xadiis aad iyo aad u macno badan waa xadiis aad u dheer oo aad iyo aad u qaaliya oo culimmada islaamku ay ka dhigaan axaadiista ugu muhiimsan waxyaalaha ku saabsan arrimaha qiyaame iyo arrimaha akhre dhacaya axaadiista ugu muhiimsan buu ka mid yahay waxa uu ku bilaabmayaa saxaabada ridwaanullahi tacaala calayhim oo rasuulka waraysanaya oo arrimo diintooda ka mid oo muhiima weydiinaya waxaad mooddaa inay leeyihin yaa rasuul allah waana kanoo adduunyadii kuma aragnay ilaahay ficlanna adduunyada laguma arko adduunyada cidi ku arki mayso laa nebiyan walaa ibna aadam caadi qof caadiya iyo nebi toona arki maayaan halkii nebiya ilaahay weydiiyeyna wixii ku dhacay qur-aanka ayaa tilmaama nebiyullaahi muusa wuxuu ihi rabbi arinii andur ilayk ilaahayow iskay tusi aan ku eege qaala lan taraani ee arki kari maysid walaakin undur ila aljabal inaad i eegto awoodu ma lihid awooddaad igu eegi lahayd ma lihid iminka laakiin iminka buurta waad eegi kartaa buurta eeg fain istaqara makaanahu fasawfa taraani buurtaasi hadday caadigeedii tahay oo iska keexijiso adna waa iska keexijin kartaa waad i arki kartaa waayo buurtuna waa makhluuq adna makhluuq baatay waliba kale xajmi weynaataan oo kale xoog weynaataan laakiin waa makhluuq ilaahay abuuray hadday iska keexijiso adna waa iska keexijin kartaa falama tajallaa rabbuhu liljabal ilaahay markuu isu baneeyey buurtii ee isu muujiyey jacalahu dakaa burbur bay noqotay dambaskay noqotay buurtii nabiyullaahi muusena waa suuxay ha wuu suuxay isaga laysma tusin haddii isaga laystusi laha maxaad malayn buurtii laystusay buu la suuxay isagaba maahaba falamaa afaaqa markuu soo miiraabay qaala subxaanak markaasu isdhiibay ha wuu ogaaday inaanu marnaba arki karayn markaa adduunyada laguma arko cid kale ma arkayso markaa waxa weydi ya rasuul allah adduunyada ku arki mayne aakhire ma ku arkaynaayo qiyaamaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam su-aal kale ugu jawaabay su-aal su-aal ma lagaga jawaabi karaa waa hadday jawaabta laga dhadhansanayo haddaanay ahayn midi midi ku taag ee jawaabta laga fahmayo waxa weeyaan waa la- waa la odhan karaa waayo deetan jawaabta waa ku cad jawaabta waa ku cad miyuu rasuulku wuxuu yihi hal tumaaruuna miyaa ku sha- ka shakidaan min almiraa min almirya aan idhaahdo min almirya waa shakiga min almirana waa la yidhi dooda hal tumaaruuna miyaa ku doodaan oo isku qabsataan maya iskuma qabsato iskuma qabsanno marka laba way noqotaayo dee waxa la isku qabsadaa waa wax laga shakiya un miyaa ka shakidaan oo ka murantaan dayax afar iyo tobnaada ama shan iyo tobnaada leylat albadr culimmadu labadaba way yidhaahdeen maxaa leylat albadri loogu bixiyey liannahu yubaadir fi tilka leyla habeenkaa wuu soo degdegaa albidaar goor horuu soo baxaa leylat albadri baa la ydhaha oo welibana laysa duunahu saxaab aan daruurna lahayn maya baa ya rasuul allah waayo cadceedda oo aan daruur lahayn ma ka shakidaan maya fa inakum tarawnahu kadalik sidaasaa u arkaysaan macnaheedu ma aha sida aad cadceedda iyo dayaxu dhan idinka xigaan buu ilaahayna dhan idinka xigayaa xaasha wakalla alle subxaana wa tacaala jiho ma qaado jiha keliya ilaahay kaaga muuqan maayo laakiin tashbiihu waa maxay sida aydan isugu isugu isugu cidhiidhiyeyn oo axaadiista qaar baa le laa tudaamuuna iskuma dhibaysaan ama aydan uga shakiyeyn ayuun baydaan alle uga shakiyeyn laakiin macnaheedu ma aha inuu dhinac kaa xigayo subxaanahu wa tacaala iyo ee maca daalika in la koobi karo waayo cadceedda iyo dayax midna ma koobi karayno oo inta afarteeda jihaba ma aragnay dhinac kaliyana soo eeg- ayaynu- ayaa- ayaynu arki karnaa markaa tashbiih waa nooca laa tudriku labsaar wahuwa yudriku labsaara wahuwa latiifu lkhabiir ilaahay isaga indhuhu ma koobaan isagaa wax kooba marka waa arkaysaan in la arkayana adilo fara badan ayaa tilmaamaysa ilahay wuxuu laha subxaana wa tacaala wujuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wujuh baa maalintaa wirwirhaya maxay la wirwirhayaan rabbigood bay eegayaan kadalika axaadiis badan baa tilmaamaysa waxaa kaloo tilmaamaya qur-aanka kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun gaalada maxaa lagu ciqaabaya waxaa lagu ciqaabaya inay ilaahay arki waayaan waa ciqaabka ugu weyn waa ciqaabka ugu weyn in ilaahay la arkaana waxa weeyaan waa nicmooyinka waaweyn bal waa nimcada ugu weyn nimcooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay waayo markay ahlu jannuhu jannada galaan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala odhanayaa wax kala mayaysiiya oo ilaahay maxaa naga maqan jannadii baad na gelaysay naar baad naga badbaadisay maxaa naga maqan soo odhaya uxillu calaykum ridwaani raalli ahanshahaydaan idinku ridaya raalli baan idinka noqonaya aad baa ugu farxaya haddana wuxuu odhanayaa miyaan ee wax kala maynaysiiya oo ilaahu maxaa naga maqan jannadii waad na gelisay cadaab waad naga badbaadisay raalli baad naga noqotay maxay kale deetana ilaahay xijaabku iska faydaya xijaabka indhaheenna saaran weeyaan innagaa xijaaban ilaahay wax xijaabo qaraya iyo wax asturaa ma jiraan oo wax inaga ilaahay qaadi karaa ma jiraan laakiin innagaa ka xijaabanoo innagaa daah layna saaray daahii baa laynaga qaadaya deetana ahlu jannii waa arkayaan nimco alla nimcaday haysteenba way ilaabayaan wax alla waxay hayeen way ilaabayaan ilahay bay ku dheegayaan subxaana wa tacaala waana nimcada ogeynay arkayaan maalinta jimcana waa maalinta la yidhaha yowm almasiid maalintaana way arkaan joogtay u arkayaan markaasay qurux siyaadsanayaanoo markay guryihii ku laabtaan ayaa dumarradii odhanayaan oo kuwii naga tegayba ma tiidin qurux awgeed ooidina kuwiiba ma tiidin aanu ka tagnay qurux bay siyaaseen labaduba quruxda xaggee ka keeneen ilaahay bay arkeen subxaana wa tacaala quruxdiisiiyo dabeetana qayb ka mida ilaahay siiyey marka aragga noocaasa ahlu sunna waljamaca waa ogol yihin qolooyin kuwa ilaahay baadiyeeyaya ee lumay ee muctasilada la yidhaahdo ayaa leh lama arka ilaahay adduun iyo aakhiro iyagana culimmadu waxay dhahdaan waxa ciqaab ugu filan sida ay u yidhahdeen lama arko kuwa aan arkayn bay noqonayaan ilahay baa subxaana wa tacala saa ku ciqaabaya fainakum tarawnahu kadalika saasaa u arkaysaan yuxsharu nnaasu qaabka loo arkayu sheegaya yuxsharu nnaasu dadka ayaa lasoo xashrinayaa yowma alqiyaama fayaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay man kaana yacbudu shay-an ciddii shay caabudi jirtay falyatabichu ha raacdo fa minhum dadkii waxaa ka mida man yatabicu mid raacaya ashamsa cadceedda wa minhum waxaa ka mida man yatabicu mid raacaya alqamara dayaxa wa minhu waxaa ka mid a man yatabicu dawaaqiid mid dawaaqiidda raacaya wa tabqaa waxaa soo hadhaysa haadihi lummatu ummaddan fiiha ay ku jiraan munaafiquuha munaafiqiintooda xataa wataa ayaa hadhaya fayaatiihim allahu caza wajal ilaahay baa u imanaya oo istusaya fayaqulu wuxu ana rabbukum rabbigiin baan ahay sifadu ugu imanayaana waa sifo tii ay kutubta ku soo arkeen iyo aayaadka maaha fayaquulu waxay odhanayaan haadaa halkani makaanunaa waa meeshaanu joogayno xataa ya'tiinaa rabbuna ilaa rabbigayagu noo yimaado faidaa jaa rabbuna markuu rabbigeeya noo yimaado carafnahu waa garayna waa tahaye ma tiid midna ma odhanayaan laakiin halkanaanu anagu joogaynaa ilaa noo yimaado cidna raaci mayno waayo anagu mushrikiin maana ahayn fayaatiihim allahu caza wajal ilaahay baa suuraddii ay ku barteen ee kutubta ku dhigteen ayaa ilahay isugu soo shab ayaa iyuu ugu soo muuqanaya fayaqulu wuxu ana rabbakum ana rabbukum fayaqulu waxay odhanayaan anta rabbuna haayo